halka wararkaasi aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda habeen wanaagsan dadkana dhegaysanayo aan ku bilaabay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa galabta si rasmiya magaalada muqdisho wuxuu ugu soo gebagabeeyey shirweynaha qaran ee dubhabeynta garsoorka oo muddo toddobaada ka socday magaalada muqdisho shirkaasi ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeedka kooban dhowr iyo toban qodob dhinaca kale ergeyga gaarka ee midooda yurub u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael caravan safiirka talyaaniga ee dalka soomaaliya andere mazayla iyo weliba safiirka britain ee wadanka soomaaliya madbow iyo sidoo kale safiirka sweden ee dalka soomaaliya u qaabilsan ayaa waxa ay hambalyo ku aadan qabsoomidda shirkan ee arrimaha garsoorka ay u direen dowladda federaalk ee soomaaliya gebagabadii shirkaasi warmurtiyeedkii ka soo baxay waxaa saxaafadda u akhriyay doctor cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinleh oo isagu ka mid a hoggaanka shirweynaha ee garsoorka
shirweynuhu wuxuu soo jeedinayaa talooyinka soo socda kow in si deg deg ah dib u habayn loogu sameeyo hay-adaha garsoorka iyo kaabayaashiisa si waafaqsan dastuurka federaalka iyo xaaladda dalka laba in si dhaqsaa loo sameeyo guddiga adeega garsoorka si waafaqsan dastuurka saddex in in si dhaqso ah loo soo dhiso maxkamadda dastuuriga si waafaqsan dastuurka afar in la dhiso maxkamadaha federaalka si waafaqsan dastuurka laguna baahiyo qaybaha dalka oo dhan muddo ku habboon shan in la tayeeyo maxkamadaha ciidanka qalabka sida si ay u fuliyaan howlahooda dib u eegisna lagu sameeyo xeerarkooda si loo helo madax bannaanida garsoorka in la kala xadeeyo howlaha hay-adaha fulinta iyo kuwa garsoorka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna hadal ka jeediyey shirkaasi xilliga uu xurmayey wax kasta oo aan kari karno haddii alla yidhaahdo inaan samayn doono si recommendationskaas iyo kuwa kaloo maxaanku yidhahdaa dastuurka noogu tilmaamanba ee cadaaladda khuseeya inay dhaqan galaan oo ay muxuuaha qabsoomaan wixii kartida iyo awoodda iyo duruufaha jiraahi ay noo saamixi waayaan dee waa waad nala joogtaan waadna nala arki doontaan madaxweynaha soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo shirka ka hadlayay xilligii gebagabadiisa dhegaystayaal waxaa naga xusuusina in war murtiyeedka shirkaasi aad ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijyada dambe ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda